tumasheeg markii la iga yeedhay goobtii oo horta la yidhi bal kaaramadhaa laga bixin laayahay kaalay kadibna diyaarad ingeyda inta la ii soo diray samatariir odaygii waa u baahan yuusuf ilow ilow uu soo noqona soo baxo kadibna uu yidhi baali aad kolkii aanaan intaanaan baxin aan meesha kasii noqonaynay halkiisu kulanay cabdiraxmaan malesiyo an horta kolankaa ramadho ka saaray yaa qolyo artillery wato ciidamada soomaaliya ka mid ah oo ka mid ah cabdirashiid axmed khaliif allah u naxariistee iyo daarinna qabsho iyo hurfadoodii oo bilaabo lasiin waraaxyaanta ku tuurtuureen meesha raggii ciidanka shanaad ee ciidamada axmed gurey ka mid ahaa ee meesha ka saaray ee sanadka iyo googo-a ku jiray meesha ee ciidamadii gaaska saddexaad ee xabashida ugu xooga badnaa na ka siiyey boqol iyo konton baan kaga soo reebnay jigjiga markaasaa gaba dagaalkiina waxaa laga dhigay mid uun soo bilaabmay shalay oo ciidamadana ay bilaabeen si loo libin xistiyo ummaddii soomaali galbeed iyo ciidamadeedii soo majiistayaasha ahaa ee xoraystay dhulka markaasaa waxaan idhi uskagaan hambaynay rag kale ku ujro qaateen anigoo intaa leh iyo cabdiraxaan cabdi xuseen cabdiraxaanmaleso damca inuu luxudka ilo ekeysiiyo ina tursuqoyr waldogay markaa gabaygan ujeedooyin badan ayuu leeyahay utuma sheeg baa la yidhaahdaa muddo ugu weyna waxaa weeye in uu garto ka dhalan doona boqol sano ama kunka sano ee soo socota dalka yaa xoreeyey dadkii lahaa wabilaahi towfiiq waxaa kaloo ku xusan in aan nidhi haddaan ka soo baxo goobta dagaalku wuu joogsan idinkuna ma wadaane ma wado ee la yidhi waxba kaama gelin markaasaan ku xamarti un fefer bay joogtay aan la odhanin in lay xili doona waan kusii sheegay markaas nimaan waxa jooga wax soo socdo garanin waxa joo wax soo socdo garan waxa joogana ma garta wiidi kolkan dagaalku wuu socday marka wixii oo dhanna sidiiba u dhacay aan gabiga ugu sheegay wabilaahi towfiiq cabdiraxmaan cabdo wahaabta geeraalka asalkaba cabdiraxmaan cabdo wahaabta geeraalka ninbaa aragtidiisu dabuuga olkeeyaye aniguna kolkii la ilmaan eray ka sheegaaye indhoweydba maansooyinkii layga eegayey maylaawin manaanan oo dhan manaaloosaynee aragteedii waan dhigay tan iyo ururtii dayreede asbaabtana haddaan ku fasirow daycunahayga xaajaygu adkaatiyo amuuraniga igara yani shaarti khayr bidaynuu amusdur yahay maantana alfayntiyo marabin oriyo luqdede inagoo asxaab gacara inadu kala ragay kol haddaad abwaannima darteed gabay weydiise maandhowey u garweeyaan inaan tudu cidhaadaye hawratan albaabka u xidhan urka ku cabadhay egan ku agaasimi intaan hirda haw furoe afkaygii gudhnaaban ka roogi odi dhacamede aburhkan ka jarayaa dubnii amad higagnaye adu maqal amuur muhima baan kuwa yimayaae waanse kuwa feefane warkaan kuwa daroosiyo waanse kuwa feefane warkaan kuwa daroosiyo alifkiyo higaada nacwaha ku abjadinayo indheer garata mooye cid kale uma himleyeele cabdiyo ujeedada murtida gacal la urdoxo xarafkan idhaahdaba micnaha dib u aqoon badho abaartayda meeshaan kuwadoo dhawu ilaalayso qofba wuxuu asaagii u dhimo wuu ka urugone qofba asaagii wuxuu u dhimo wuu ka urugone adyadiyo xumaatada ganka waad ka umashaye aadminnimo qofkan ku tixgelin aqibayn malaaye ragahee qadii lagu fale unka wada gadhay xaalkay ragisu eedeen markuu eemadaa sheegtay inaa fadallay gaystay baa iniq waxsi dheere anna waxaan la ogaansanahay yeeshiya qaylo anna waxaan la ogaans anna waxaan la ogsaday haddeer ubatiya qaylo amaan la ogaansanahay yeeshiya luqda waaluma beerkiyo wadnaha eeba igu taalle urku taalla ciiliyo dhiban laalwanayaye adaayadaan gocanku fari aqilnimadaye warmandhow wadhaadayda qabo waa u tuma sheege adduunyada waxaa loo dhaqdaa anfac nololede aslaax beera waxaa loo tabca uda ku dhalaye waxaa iibka loo ganacsadaa awilaad ribiixe waxaa ubadka loo korinayaa inaad u aydaye waxaa loo aroosaa gabdhaha olinima qoyse waxaa faralka loo oofiyaa ajri iyo khayre ninna gelin adduunyada bilaash kuma adeegine abuu yahayba inaan rawaxa hawsha ku ijbaraa ashi waxu siyaadiyo inuu amal ku garhaaye ifafaala guud iyo midda ulaka weeyane waxbaarar tusaalaa waqtigayaanan ku idlayne aan axkaamta meeshan ka rabay baana ku ishaaro soomaalidu addoonsigu wax badana dhaxda naafayey oo in bagees loo jaro arsan kari weyday waa kuwee basiiyey xornimo labadii odoode ayaantaa horteed wixii amminka hortii wixii ah afaya raaxo ikhyaar sheekadeeriyo taariikhodaya mooyaane ummadeenna wixii soo qabsaday uma abuurayne waagise hasaayuu dhaciyo isku dul noolaku ee raggii awoodda uu hayay cidda ku israafay eexdiyo qabiilkiyo bateen u tuntiyo dhiigu aanoonaynigaygii kolkaa toban guyi buuxin oo ka yimid amxaaradu dhulkay inaga sii haysay oo intii walaalnimo gargaardha ugu sooye ayaan daraba watii inlayn berigii ognayde ardigeen iyo xora markaan laaji ku ahaaday calankan adeedsadayna uu tisi la ilmeeye ididiila xumadii shacbigii qaran agoontoobay dulmigiiyo ihaanadii jirtiyo sharafkii moobay waxaa nuur ku taaliyo xanuunada lahayaaba dugsiyada intii hore waxaan silic ku hadabaa ilaa sekondary iskuolkii markuu iya siirayabe aqoon kororsi akaadami wataan ardi sham tagaye isbedel xalaaloo dhasho danaha abaya ama xilli soo maroon anu ku radcayo amuura ha joogto miduu noo aqbalan tahay sifa kale anoon qabin inaan dib ugu soo laabto aan alla tugmadiiyo wardigan ku hashka toonaynay aamiinta ducadii ilaah naga ijabeeye unkodkii ilaaci gugii la ka soo horay udgii xareediyo cirkii ila ka soo horay abaarihii lamoodiyo dhulku masku dheraade ambaqaadka geedigan rare arasan loo guuray ilayskii cadceede bixiyo waagina iftinshay ebintii una ogtobare xaqii beeshu ku adkaatee ayaanta gacankii dhasheed ba lagu rayey barbaa hudurka qaadiyo jiraanabi dawoobayne ayaantay curatay sawradan farxa qalalaase amminkiibaa sawradan ayiday baaqay ku istadhay sawradan ikraam iyo qadarin ugu damaanshaday sawradan naxdi iyo dhaaru maray inaan adeecayo sawradan imaan iyo qalbiga ugu adeegayay sawradan ilaashimo wax badan nacabka eegayay sawradan afmiin shaarqasiyo tuga kabraare sawradan italkay wax badan u ijtihaadayay sawradan alleyliyo hargalay raaxa u ilaway yaynan iilan sawradan wax badan oo matawdiide sawradayd adigu weersadeen abaabuleyntadii ammaankeeda towradii wax badan ragigu eedayey alleylehe ma dhowraynin ey lumin abalkaye aasaaskii xisbigaan lahaada u aanaysan in lahaadow mudan qorina walka diiwaanka inaan isamkay lagu xuseyn ma itiqadayne imaaliyo dadaalii haddanta isaga mudo amuuraha xanuun kale midba igu xanaweyne aniyana xogteedii mar kale baana ku ishaalo ardigiyo dhulkeenii wax badan gaalku ku aqdamtay ardigiyo dhulkeenii wax badan gaalku ku aqdamtay ee acmaar dharfoodlii wax badan ku amar taaglayey ee acmaar dharfoodlii wax badan ku amar taaglayey anoo anoo urugadiis iyo wax badan oo inladi waaye anoo eri dhabangeel sidii ololka dayn waayey oo wax badan alfayn qiiral iyo maanse ku abaaday oo inuu koldhiidhiyo qajeele helka gubaabshe wax waliba iraadada rabbay ku intii hoodane wax waliba iraadada rabbay ku intii hoodane idamkiisa goortuu qadaray inaanu hawl qadno ee inaan kifaaxnayo talada xarbi ku ilayne markaan ogolaansha uga helay ina siyaadkanka halgankaan abuureen cid kale igala oodgoynin halgankaan abuureen cid kale igula oodgoynin in ugu horeysti war sheekh kaamka uga oode ambadkii labaad baxar janiyo agabar meesheeda axmed guray colkaanula baxe cadowga ofgoyey adow waxaanu soo maray rafaad shaydu ahaaye anoon eebbe mooye gargaara xalna ii yeelan waxaanoo hobeeyoon xeryaa doobku ururshabaa ustaadnimo waxaan tababaroon u akhriya buugba markii ay abyeen barashadii armiya tagtay asagoo rageela sinaa yartumanayo anigiyo fidaa'igu wataan ognay dirirtiye halanon kuwayn ceelbiyalay ulima gaysane anaa iskay u doortay cid kale ima ijbarayne ana liajlilaahay xarbahaa aashaq ku ahay afka qaaxoogada risliyo aganka borlaya aga hora khaliifiyo isha duburununkeeda araarsiyo dhurwaaliyo ilaa gumar afafkeeda daga dagaalkii ka hoogsaday inta oda jerereda aadadadad dagaalkii ka hoogsaday inta oda jerereda ebadiyo ha- abadii horeetaba kufriga adinkiina fobay ebadiyo warenkii ku dhacay ebarkii loo taagay askaxooda maydkii batee horka lagu jibshay ebisiyadiiyo taangigii ololku qeeqabay aladiyo hur hubkii laga furtee awrtuu sidii weyde labada ayaamood jabkii abaaba loo labada ayaamood jabkii abaaba loo geystay Mm, ebadiyo edaadkiyo halaagii qabsaday alambi a- alambii gadhay ereegiyo abel qayladee kol isla ogaante barorowga oolyahay qabeen udi laga yaabay asayday xidha naagii laga gontayey utunteeda ubadkii dhashaa abad xasuusnaane inta kumanana yarin dilkii ayda xabashade kaabahadeedii hortii uma solayne ambadii xigtee daakhatee yaba sax qadeene xarbigii afarta wiig socday qollajka istaadhmay xarbigii afarta wiig socday qollajka istaadhmay iqaabtiyo kadeedkay muteen afadiya hoggaa kasoo udutan maayaan kun sano aramidiisiiye uluuf iyo wixii go-ay uluuf ururaday keentay artileeri weyn iyo wixii wixii armi laga qaaday amikaar wixii laga gubiyo jemis orod dheerle ansi oogileediyo baldaas kartiradeede ansi oogileediyo baldaas kartiradeede arbaciinka fooq baa la dilayo fisalkoodiye oo wakiila aynaba girmihii u amar weynaaye أو حاضر قيبة إلى فليس الباب كذا وشبيس الدين يساقيد لا كذا أفكا والي ماذي يوم داء الكهم ريس إذا على برتادي يضبين جبلك أو حاكم جدا وضعي يبكي يتني أو خالد alamaanya iyo kolajkay ku intifaacayse idilkii guraawiyo intii degma kuwa baran isgalaamujiyo jululda nabaramisagankeeda ilaa labada maa iyo gafriyo ili xidhkii gaawe abbaadhaha gobel iyo mudane aradka hooseeya duudkaaba korgeesa adari harawaadkiisa ow shariif irdaha baabiliyo aqalka sudaanta oo maskii dundumacas ku yilgoray ardagiisa odantillikaaliyo bambaas eriyada goofa oo maskii dundumacas ku yilgoray ardagiisa uda dhagaxle ogada goltoog idhanka meelmeerto afmeerada mardhaad iyo guray sudubka xadowa mawraajaha gursum laga xukumoon la kala rebin aw bariyo asyuum iyo ilaa anan iyo buurto ayda jinacsanay iyo ordiyo ubada kojaro ugada bannaan iyo fardiyo tan iyo aw khalid ugada bannaan iyo fardiyo ariya meeshada urka garab casood iyo bidhbidhis ilka cali guure uskagleyda xabashaad dhulkii lagu unungoyey tuduc kuma hidlan karo diiwaan urursha mooyaane gubahanastee iyo daraa adhax jabkeedii inkastaba axaa sidoo ninkii eexan dhiniciye ardigii xoroobiyo libtii noo afraacadaysay fidaa'igii u soo ha fidaa'igii u soo hayira mudan abalkeede naftii huraynaan lii hadduun nacabka hofkaynin ataagiyo wareentiyo hadduun gada ku astaynin istoorkiyo bansiinkiyo hadduun gubin agabtiisa artigooda siinkiyo hadduun jarin isgaadhsiinta irdaadii aanu jidgon mina ugu waasin amunagasbelooy siif qarxada bunda kuwaguujin addinku dhaqaajaba hadduun bamba kuwasibin awoodiisa xoogaa hadduun aad u harakaynin amniganu weerarkii goday kuma aflaxeene awaariyo wardheer lama qabteen ayar galabtiye qabri daar asraa doorkii lama eryoodene caynta lama ugaadheen kuwii eeday dhagax buure haddanaana jalinoon hortii cadowgu imoobin oboreeshin maalina jigjiga kuma adkanine uskagaan hambaynay ra kale ku ujra qateene waxbase yaana yaabayn xuquuqan igataydahe abaaliyo wanaag waxaan mudnaha iga asene dulmiyan igoneed falin xabsigaha igu odeene anigoo daacada dhulkan gala ka abraray dhanhaantiyey intiisii badnayda radyar mooyaane oo ugu dambaystii inaan boga u sifayda kuwii rabay inay xasana qarliinadka ee afduubka saa aawadeed igaga soo qaaday haddayna dhaxdanoo jabin kufriga iniqma sheegteene agafaari iyo tug haddaana marka loo dhiibin oon adeegayaal xabashiiyo duqu islan mudin oon qaranku aaminin kuwii cadowga noo iile diri dhabo itaaliyo laxadumaan waayene ilbidhiqsan ku qaban la kolkii adaari cayntede dabadeed aroor baan hawaas awrta juin laaye tana waa amuurigu timi si aanan ilayne aqiiliinta beeshiyo haddaan odayga gaadhsiiyo say ayagu eegaan xogtaba waanag dhigayaaye halla waa midaan eebbahay oo tan keligiye halla waa midaan eebbahay oo tan keligiye eebbo wallahayow haddaana hay addoonkaagii ashahaadada iyo haddaan qiraya iimaanka shanta diin islaamkiyo haddaan ayada raacay rusushiyo ambiyadii haddaan dha- haddaan run u adeecayo oon allow rumaysnahay qadoo adiga ku gaaro subanaha udgooniyo haddaan sugayaalkiisa asxaabtiyo haddaan khulafadii nabiga aanistay annaan duriyada awliyaa kumana wow sheegto akabiirta ciiniyo haddaan sada ku haroro oon adqiya dhasheedii ah iyo minidaw yuusuf annaan allahayow dartaa waajibka u oofsho ololaha jahaadkan wadningalka la baray adyadu magalayne xaq bay naga hargofteene allow naga adkaysi kufriga markuu wakaaye soomaalida boo iyo waryae ka iyo mayle ayagoo walaalo dhammaan oliya dirkeeda istimaarka gaaladu dhaxay kala abadsheere isticmaalka gaaladu dhaxay kala irdhayeene dhaxay kala abado qoqobay ku kala owdane haddaan isu imaadkii shanta ku idi dilonay allow naga adkaysi kufriga markuu wakaaye inkastoo nueebada ridayn gulla idi dilan awood kaalmaaga aan ahayn malihine bowe allow naga adkaysi kufriga markuu wakaaye almaanayda kuubiyo wuxuu rushku ku aqdamto almaanayda kuubiyo wuxuu rushku ku aqdamto ambadka cadmeed iyo addoonkuyay u iflaya ambadka cadmeed iyo addoonkiiya u iflaya ahbalka qadaafiya isna agabadowiibsha annaga intaasuba colaad noo rumiyane rumaysiga axmaray iyana noo afceliyane allow naga adkaysi kufriga markuu wakaaye allow naga adkaysi kufriga markuu wakaaye allow naga adkaysi kufriga markuu wakaaye allahuma amiin wabilahi tawfiiq